الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال إن شاء الله تعالى إيضا وقتك سريحي وآد لو ضاحي وحان إذن كسر دويني إن شاء الله تعالى محاضرتي كواد إمانتا muxaadaradaas oo ah midda uu wato astaanta ama magaca muctamarku ahna laa taxzan ina allaha macana muxaadarada waxaan kusoo dhaweynayaa inoo soo jeedin doona sheekh maxamed cabdi umal falyatafadal mashkuuran
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب, كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات الله سبحانه وتعالى أي أمهدسك له إنان أمانو أون مهدننا واجب نقوله rabbi subxaana wa tacaala waa ammaano yahay wuxuuna ku ammaano yahay waa dhammaystiran yahay oo ceeb male alle subxaana wa tacaala mar labaad alle subxaana wa tacaala wuxuu ku ammaano yahay nicmooyinka kala duwan een la tira koobi karin ee allah subxaana wa tacaala uu inoogu nimceeyey nicmooyinkaas oo ay ugu muhiimsan tahay uguna qaalisanta oo ugu qiimo badan tahay nicmada diinta iyo islaamnimada iyo iimaanku intaa kadib walaalayaal cinwaanka kelimadu insha allahu tacaala sidii horeyba loo sheegay waa laa taxzan ina allaha macana macnaheeduna uu yahay ha murugoonin allaha subxaana wa tacaala ayaa inala jire kelimadaas ama jumladaas mu'tamarkana cinwaanka u ah muxaadaradii ugu horraysay mu'tamarkana ah asalkeedu qur'aanka ayaa laga soo qaatay khaasatan fii suurati tawba allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وحي على قل لذاهي ayadda iyo sababtay ku timid iyo munaasabadda waa ka hadli doonaa insha allahu tacaala laakiin aayadda bilowgeeda waxaa lagula hadlayaa nimankii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu ka dhashay ee ree maka ee rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyo dacwadiisa ayaa waxaa lagu leeyahay ilaa tansuruuh haddaydaan u hiilinin oo nebiga aydaan u gargaarin ood garabkiisa ka baxdeen faqad nasarahu allaahu ilaahay baa u hiiliyey yacni waxba laydinkama baahanin waay id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya tnayn alle wuxuu u hiiliyey nebiga sal lla lay wasalam markii ay saareen kuwii kufriyey ee gaalada ahaa oo ay ka saareen deegaankii uu ku dhashay iyo dhulkuu ku barbaaray markay ka saareen haaniya tnayni laba midka labeeye isagoo ah isaga iyo nin kale markaa wada socda labadoodoo wada socda ayay saareen oy dhulkay ku dhasheen ka saareen wuxuu alle u hiiliyey mar labaad waxayna ahayd markuu saaxiibkii ku yidhi nebigu sal lla lay wasalam laa taxzan inna allaha macana ha murgin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa inala jire markaana allah u hiiliya subxaanahu wa tacaala qaabkii rabbigu hiiliye waaka fa anzala allahu sakiinatahu calayh rabbi wuxuu nebiga korkiisa ku soo dejiyey xasiloonidiisa wa ayadahu bijunuudin lam tarawha wuxuu alla ku xoojiyey ciidan aydaan arkaynin ciidan aan idiin muuqanin buu alla ku xoojiyey subxaana wa tacaala wa jacala kelimata aladiina kafaruu sufla kuwii gaaloobay kelimadoodii iyo mabda'oodii wuxuu ka dhigay rabbi midda hoosaysa wa kelimatullahi hiyo alculyaa kelimada ilaahayna waa midda sarraysa subxaanahu wa tacaala wallahu casiizun xakiim cinwaanka aayaddaasaa laga soo qaatay oo halkaasaa asal u ah waxayna ku tusaysaa oo ay tilmaamaysaa cinwaanku tilmaamaya qadiya taariikhiya oo qur-aanku uu sheegay axaadiista nebigana ku soo aroortay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxayna ahayd sidaad ogsoon tihiinba rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh makuu ku dhashay dacwadiisuna maka ka bilaabatay makana reerkuu ka dhashay baa deganaa dacwada markay bilaabatay quraysh iyo odayaasheedii way ka hor yimaadeen dacwadii nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayh wakhti dheer buu nebigu magaalada maka joogay oo dacwada ka waday oo dadka tawxiidka ugu yeedhayey oo diinta ugu baaqayay dad yar baa rumeeyey quraysh iyo deegaankii ree maka badankoodna nebiga waa ka hor yimaadeen salawatu rabbi wasalaamu calayh wakhti markii nebiga dacwadiisu ay ka socotay dhib badan baa nebiga loo geystay salawaatu rabbi wasalaamu calayh raggii raacay iyo saxaabadiisii dhibaato badan baa la mariyey dhowr goor waa kuwa qaxay oo marna u qaxay ardulxabasha mar kaleetana u soo qaxay dhanka madiine usoo hijrooday oo ka soo tegay dhulkay ku dhasheen intaa nebigu maka kama tegin salawatu rabbi wasalaamu calayh markii ay dacwadii nebiga sal alay wasalam iyo mabdii u watay ee faafayey qurayshi ay tabar u weyday si ay yeelaanna ay garan waayeen wax walbana intay ku dayeen dacwadii inay sii socoto oy hormarto mooyaane ay waxba ka qaban la'yihiin ayay markii dambe waxay qabsadeen mu'tamar ama shir ay isugu yimaadeen shirkaas baa waxaa lagu qaadaa dhigay oo lagaga hadlay sidii ay nebiga ka yeeli lahaayeen salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyo dacwadan cusub ee waxay yaqaaneen iyo afkaartoodii iyo caqiidadoodii o dhan burburinaysa hadalkii wax la rogrogo go'aan waxaa lagu gaadhay in nebiga la dilo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qur-aanku ilahay ku sheegay subxaana wa tacaala saddex talaa la soo jeediyey talow qolada odayaasha qaarkood waxay ku taliyeen ha la xidho oo ninkan aynu meel ku xidhno fikraddiisi iyo mabdi'iisu si uu xoogaa aanbal u xakamayno oo bulshada uga qabanno aynu meel ku xidhno qolo kalena waxay soo jeediyeen aan dillo ra'yiga saddexaadee la soo jeediyeyna wuxuu ahaa may aynu masaafurinnoon dhulka ka erino waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk wayamkuruuna wayamkuru allah alla subxaana wa tacaala saasuu leeyahay saddexdaa ra'yi markay soo jeediyeen ayna go'aansadeen ra'yigii odhanayay in la dilo nebiga salawatu rabbi waslamu calayh maxaa yeelay haddii la xidhanaa mabdi'ii uu watay iyo fikirkiisii iyo caqiidaduu watay sidaa ku dhiman mayso haddii la eryana meeshaa uu tegay ayuu dad ku abuuran doonaa kadibna isagoo xoog badan buu inagu soo noqon doonaa xalku waxa weeyaan inaynu dillo ka takhalluso go'aankaasaa la qaatay go'aankaa markii la qaatayna rabbi subxaana wa tacaala malakul jibriil buu soo diray nebigu u yimi salawaatu rabbi wasalaamu calayh amar baa lagu siiyey inuu ka baxo magaalada maka oo ka hijroodo markii la amray ayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida xadiidka saxiixulbukhaariga xadiidulhijra uu tilmaamayo ayaa nebigu sal ly wasalam wuxuu u yimid saaxiibkii abubakar oo ahaa ninkii ugu horreeyey ee nebiga rumeeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadiisana ninka ugu qaalisan ugu qiimo badnaa ahaa ayuu nebigu u yimi sal alay wasalam abuubakarna markaa ka hor buu damcay inuu maka isaga tago ka hijroodo laakiin nin ree maka odayaashii ree maka ka mida soo celiyey oo yacni yidhi aniga magacayga ku joog magaalada oo ibni daqina la yidhaah abubakar sidii buu ku joogay kadibna nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh markii loo yimidee la yidhi ka hijrood maka ka tag oo waxaad aaddaa madiine aad ayuu saaxiibkii abubakar u yimid nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh kadibna arrintiibuu u sheegay way diyaargaroobeen nebigiiyo salawaatu rabbi wasalaamu calayh abubakar sidiiq way israaceen markay israaceen waxaa lagu waxay marka qorshuhu uu yahay inay magaalada madiine soo aadaan qurayshi marka waa ka war heshay inuu nebigii baxay salawaatu rabbi wasalaamu calayh abuubakarna raacay in la raadiyo oo marka la dabagalo oo la soo qabto ayaa marka la bilaabay gurmad iyo ciidamo meel walba loo diro iyo jid walboo laysleeyahay wuu ku bixi karaabaa ciidamo lagu diray nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayh maba fogaanin ee magaalada maka meelka buur agteeda ah oo la yidhaahdo yacni thawr la yidhaahdo buur thawr la yidhaahdo oo magaalada hadda gudaheedaba ku taallaba ayuu god buurta korkeeda ah ayaa nebigiiyo saaxiibkii galeen waxay ku talagaleen marka inta ciidamadan wax raadinayay raadqaadkee daba ordayay intay soo daalayaan oo ka soo noqonayaan inay meeshaa ku jiraan waa raadgadasho kadib markii ay ciidamadani soo noqdaan oo soo hungoobaan oo soo daalaan inay markaa nebiga sal lay slam iyo abubakar ay baxaan sidaasay ku talagaleen kadibna abubakar iyo nebigu sal lay waslam godkaasay galeen saddex habeen bay ku jireen qurayshi intay isu timid bay go'aan waxay ku gaadhay abaalgud ah waxay ballan qaaday ninkii moxamed iyo abubakar keena ama madaxoodii keena ama nolol ku keena laba boqoloo halaad buu leeyahy laba boqoloo halaad buu leeyahy waa ballanqaad waxaa la bilaabay marka in si koox koox iyo si afraadaba loo raadiyo waddanka lagu baaho jidadka la aado meel kastoo laga filayo inuu mari karo in markaasi laga raadiyo ayaa la bilaabay nebiga sal lay slam iyo saaxiibkiisaan horeba u sheegnay godkaasay galeen saddex habeen bay ku jireen sida xadiidka saxiixulbukhaari ku yaalla uu tilmaamayo cabdullaahi bn abubakr sidiiq oo abubakar u dhalay oo wiil yaroo caqli badan oo aad iyo aad u karti badanna ahaa ayaa marka nebiga sal lay waslam iyo abubakar godka kaga warhayay saddexdaa habeen habeenkii markii la kala seexdo wuu tegayaa wuu u tegayaa ma mintuusan waagu baryinna wuu ka soo tegayaa oo magaaladu intayna soo toosin buu imaanayaayoo sidii wax magaalada ka soo toosay buu iska dhigaya habeenkii markay magaaladu kala seexatana waa ka tegaya markaasuu godka ugu tegayaayo wixii magaalada sheekadii jirtay iyo warkii la hayey iyo wixii magaalada yaallo o dhan buu u geynaya taasi waa xaggii warka dhanka kaleetana caamir ibnu fuhayra nin la yidhaahdo oo abubakar sidiiq addoon u ahaa oo adhigiisana raaci jiray ayaa isaguna adhiguu foofiyaa subaxdiina wuu soo mariyaa habeenkiina markuu soo caraabinayo godka agtiisuu soo mariyaa caanuhuu u lisaa markaasuu godka ugu geeyaa haddee nin adhigiisa foofsaday oo haddana soo hoyinayo oo galabtii soo caraabinaya ninna tuhmi maayo meeshaana waxa weye noloshooda yaa ku jirta meeshaasaa macnaa waxa ay ka helayeen cabitaanka warka magaaladana halkaasay kala socdeen nebigiiy sal lay waslam saaxiibkii saddex habeen bay godkaa ku jireen ayagoo godkii ku jira ayaa marka waxaa soo maray oo ku soo aaday gaaladii raadsanaysay qayb ka mid ah godkii ay ku jireen bay isa soo dultaageen godkii markay isa soo dultaageen ayay marka abubakar sidiiq radiallahu canhu iyo nebigiioo god ku wada jira abubakar baa arkay markaasaa abubakar wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow haddii mid iyaga ka mida uu lugihiisa hoostooda fiirin lahaa wayna arki lahayn waa sida xadiidka saxiixulbukhaari iyo qayrkii ku sugan uu tilmaamayo min xadiidi anas ibni maalik wuxuu yidhi abubakar sidiiq qultu linabiyi sal lay waslam wa ana fi lgaar nebiga waxaan ku idhi aniga oo godka ku jira low anna axadahum nadara taxta qadamayhi la absaranaa nebi allow midkood hadduu lugihiisa hoostooda fiirin lahaa wayna arki lahaayeen markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam maa dannuka yaa abaa bakrin binayni allahu aaliuhumaa abubakarow maxaad u malaynaysaa labo ilaahay saddexeeyo ma waxay kula tahay laba nin nebi maxamed iyo abubakr sidiiq radi allahu canhu oo rabbi saddex ku yahay oo garab taagan yahay in wax la yeeli karoo la arki karayo riwaayo kale waxay leedahay nebigu wuxuu ku yidhi uskutiya abaa bakrin inayni allahu aaliuhumaa aamus buu yidhi saaad moodaysa arrintu maahee labaynu nahay allaana ina saddexeeya buu nebigu ku yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh aayaddu marka iyo cinwaanka arrintaa taariikhiga iyo dhacdadaa taariikhiga buu tilmaamaya laa taxzan ina allaha macanaa id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macanaa ha murgin buu nebigu ku yidhi abubakar ha murgin hana walbahaarin hana cabsanin waxba laynama yeeli karo limaada lianna ilaahay baa inala jira subxana wa tacaala ina allaha macana xaaladdu marka waa xaalad adag waa xaalad nebigii sal lay slam saaxiibkii magaaladii laga soo saaray waa xaalad ay duruuftu kaliftay inay god galaan waa xaalad la raadsanayo oo madaxooda intaasoo neefoo geela uu ku xidhan yahay xaaladdaa iyadaa cid kaleeto iyo wax maadiyo markaa ku tashadaanna meesha ma taallo waxa raadsanayana waa dad kuwii ugu xigay iyo qaraabadoodii wey xaaladda iyada ah baa abubakr sidiiq radi allahu canhu markuu qalbigiisu wax dareemay ayuu nebigu ku yidhi salawaatu rabbi waslamu aleh abubakar waxba ha murgin hana baqin ilaahay baa inala jira subxaanahu wa tacaala munaasabad marka weyn oo runtii mudan marxaladan hadda muslimiintu ay marayaan in la xusuusiye wey munaasabad mudan wey marxaladan hadda aynu marayno ee muslimiintu ay marayaan iyo marxaladaasi nebigu sal lay wasalam uu marayay hadalka markuu saaxiibkii ku lahaa waxaa ka dhaxaysa wax la yidhaahdo tashaabuh isu ekaan waana sababta keentay in mowduuca mu'tamarka laga dhigayo cinwaanka mu'tamarka laa taxzan ina allaha macna xaaladdu waxay weyaan xaaladaasina waa qurbadii hore ee islaamka tan hadda aynu ku jirnana waa qurbadii labaad labada qurbo marka way isu egyihiin jawaanib bay iska shabahaan jidka lagaga bixi karana waa isku mid khatartooduna waa isu egyihiin sidaas daraaddeed baa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaaladdaa markuu marayay waa mida rasuulku tilmaamay sal alla alay wasalam ina alislaama bada'a hariiban wa sayacuudu hariiban fatuuba lilghurabaa islaamku wuxuu bilowday isagoo qariib ah isagoo oo tuka cambaarla ah isagoo la eryanayo isagoo dadkiisa la laynayo iyagoo meella ku nabadgelila isagoo afkaartiisiiyo mabaadidiisa laga soo horjeedo ayuu bilowday meeshiibanoo ku noqon doonaabuu nabigu yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh marka qurbadii hore ee aayaddaasi iyo xadiistaasi tilmaamayso iyo tan hadda aan marayna baa isu eg sidaas daraaddeed waa darsi inoo iftiiminaya jidkii aan kaga bixi lahayn dhibaatooyinka maanta in haysta haddaynu nahay muslimiinta ka guud ahaan mar labaad ayaa sida saxiixulbukhaariga ku taalla hadalkan alaa taxzan ina allaha macnaa mar kaluu nebiga ka sugan yahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh mar waxay ahayd markii isagiiyo saaxiibkii ay godka ku jireen waana midda ayaddu tilmaamayso saxiixulbukhaariga waxaa ku soo aroortay inay jirto mar kaloo iyadana arrinta ay cidhiidhi gashay oo nebigu uu saaxiibkii abubakar ku yidhi hadalkaas waxayna ahayd sida xadiidka baraa ibnu caazib uu warinayo saxiixulbukhaariga ku yaalla abubakar baa wuxuu ka iibsaday caazib oo baraa aabbihii ah baraa ibnu caazib caazib oo odayga ah baa abubakar wuxuu ka iibsaday wuxuu ka iibsaday badeeco wuxuu ka siistay saddex iyo toban dirham markaasaa abubakar wuxuu ku yidhi odaygii caazib aha alaabtii markuu ka gatay wuxuu ku yidhi muril baraa falyaxmil ilaya raxlii baraa amar wiilkaagan yarka ah ee baraa la yidhaahdo amar siiyoo alaabta ha ila qaado meeshaan degganaa ha ila geeyo caadatan markii shay la kala gato war igu caawe ama wiilku ha caawiyo meesha ha ila gaadhsiiyo sidaasuu ku yidhi markaasaa caazib wuxuu yidhi laa xataa tuxadianaa kayfa sanacta anta warasuululahi sal lay wasalam wiilku waxba kula qaadi maayo anna kula qaadi maayo ku caawin mayno ilaa aad noo waranto wixii aad samayseen adiya rasuulku markaad wada socoteen salawatu rabbi waslamu caleyh macnaheedu waxa weye wuxuu doonayaa inuu caawiyo wuu rabaa laakiin wuxuu rabaa inuu ka faa'iidaysto wuxuu leeyahay waan kula qaadaynaa waana ku caawinaynaa laakiin noo warranoo nebiga markaad la socotay maxaad samayseen salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayb xiina kharajtumaa min makkata waalmushrikuuna yatlubuunakum buur markaad maka ka baxdeen adiga nebigu gaaladuna idin eryanayeenoo laydin daba socday maxaad samayseen adiga rasuulku noo warran buur markaasuu sheekadii bilaabay abubakr sidiiq radiallahu canhu wuxuu yidhi maka ayaanu ka tagnay maka ayaanu ka tagnay waanu guurnay habeen baanu guuraynay iyo maalin waa markay godka ka baxeen kadib markaasaanu amin duhurkii ah oo qoraxdu aad u kulushahay baanu meel ku aadnay buuri fa ramaytu bibasarii hal araa min dillin faaawa ilayh ama fa aawi ilayh yacnii isha waxaan fiiriyey buuhi meel fog baan ishayda ku tuuray buuhi bal inaan arko meel hoos leh oo aniga rasuulku bal aan ku yaran nasanno markaasaan dhulkii aada u fiirfiiriye dhulku waa dhul saxara waa dhul dhagax iyo buur geedo qumanna aan lahayn markaasaa waxaan arkay buuhi fa idaa sakhratun ataytuha dhagax weyn baan marka arkay buuhi oo meel saaran fa nadartu baqiyata dillin laha fa sawaytuhu dhagixii weynaa ayaa waxaan arkay buuhi hoos ka soo baxay hooskii baan marka hagaajiyey buuhi hooskii baan hagaajiyey oon qashinkii ka qaaday oo aan caradiisii isku duway si uu nebigu sal lay waslam u seexdo oo ugu nasto markaasaa waxaan ku idhi buuhi iddajic yaa rasuul allah seexo rasuulka ilah naso ayb rasuulku markuu seexday oo intuu meesha u hagaajiyey uu rasuulku dhinaca dhulka dhigay abubakr isagu ma seexanin abubakr isagu ma seexanin uma inطalaqtu anduru maa xawlii hal araa min aalabi axadan buui nebigii markaan meeshaa seexiyey anigu waan ka tegayoo waxaan bilaabay inaan dhinacyahayga bidhaamiyo dhinacyaha fiirfiiriyo bal wax na daba socda oo na eryanayoo na daba jooga bal inaan arko waardi buu ku jira macnaha wuu ilaalinaya bal wuxuun na daba joogo inaan arkaan fiirinaya buui faidaa ana biraaci hanamin yasuuqu hanamahu ila asakra markiiba waxaan la kulmay buu yidhi addoon adhi la jooga oo adhiga u soo kaxaynaya dhagixii nebigu hoostiisa jiibay jiifay xaggiisa buu adhiga usoo wada wuxuu rabaa dhagaxanuu ku ogyahay hoos dhagaxa hooskiisii annagu aan rabnay buunu isaguna doonayaa adhigana inuu harhsiiyo isaguna harhsado ilan eriyada dhanba dhagaxaasaaba ku yaallaba hooslaba isaguna adhigiisii meeshuu ku soo wadaa markaasaan waxaa idhi buu idhi liman anta ya hulaam war addoon yahow yaa kule yaa sayidkaagu waa kuma markaasaa wuxuu yidhi buu idhi yacni hebel nin reer qureysheed ah oo odayaashii reer qureysheed ka mid oon gartay markaa ilaan abubakr sidiiq radi alla kaana nasaaban carabta raggii nasabka ugu yaqaanay buu ka mid ahaa dadkana ugu yaqaanay marka waan gartay buu markiiba markuu ii sheegay uu yidhi hebel baa sayidkaygoon addoonkiisa ah oo arigan isagaa iska le haa markaasaa waxaan idhi buu idhi hal fii hanamika min laban arigaaga caano malee wax irmaana ma ku jira ad noo lisi karto markaasaa wuxuu idhi haa uma amartuhu an yanfuda darcaha min alqubaar waxaan amray buu yidhi neefkii markuu soo qabto inuu liso uu damcay neefka intaadan lisin candhadiisa waxaad ka jaftaa carada boodhka iyo busta ka jaf intaa taxadarkaasoo dhan wuxuu u samaynayaa abubakar nebiga caanaha loo geynaya inaysan wasakhigelin radia allahu canhu ardaa candhada ka jaf baan idhi wuu ka jafay buui markuu ka jafay kadib baan haddana waxaan idhi buui gacmahaagana jaf intaadan lisin gacmahaagana bustii iyo boodhkii soo raacay isagana ka hagaaji wuu ka hagaajiyey buui fa xalaba lii kubatan min laban buui waxoogaa caanaa buu marka soo lisay markuu waxoogaagii soo lisay waqad jacaltu lirasuulilahi sal lay waslam idaawatan calaa famiha khirqa waxaa nebiga u wadaa buuhi marka weel yar oo biyo ugu jiraan oo jal ah oo afka aan kaga xidhay buu yidhi karin yaroo mara a baan afka kaga xidhay buui weelkaasaan wadaa oon ugu talagashanahay nebiga sal lay slam kolba in yar in yar inaan u kabisiiyo toddobaad dhanbay ku jiraan socodkaas uu nebigu maka kaga tegay madiine uu socdaalay taqriiban waxa weye waa afar boqol iyo yani labaatan dhowr iyo toban kilomitr wa oo socod iyo lug lagu goynayo oo saxraa oo cidloa w wuxuu yidhi marka biyaha yarkaan u wadaa fasababtu cala alabani xataa barada asfaluhu caanihii markuu iisoo lisay addoonkii ayaan biyihii ku barxay oon ku daray buuhi ilaa ay xagga hoose ka qaboobeen ilaan markaad aad u ooman tahay haddaad caano keliya cabto waad ku oomi biyuhuna waa yaryihiin markanoo kale badax baa la sameeya marka waa la isku daraa oonkay jabinaya biyihii iyo caanihii baan isku daray waan isku barxay fainalaqtu bihi ila nebiy sal lay waslam nebigaan la aaday fawaafaqtu qad istayqadu markaa nebiga u tegeyba waxaan ku soo aaday isagoo nebigu hurdadii ka soo toosay salawatu rabbi waslam aleh oo hurdadii dhammaystay markaasaa waxaan ihi buhi ishrab yaa rasuul allah cabbaan iburi rasuulka ilaah fashariba xataa radiitu nebigu waa cabbay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaa aan qancay oon raalli ku noqday buuri yacni waxa weeye sidaan rabay ayuu nebigu u cabbay salawatu rabbi wasalamu caleyh buu ka wada markaasaa waxaan idhi buuhi qad aana araxiilu yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow wakhtigaynu guuri lahaynee socodka sii wadan lahayn baa dhowaaday waan diyaar garownay buu yidhi markaasaanu baxnay waa isagii rasuulka sal lay waslam ayb wuxuu yidhi ciidankiina daba socday ee na eryanayay waxna soo gaadhay ma jira buui falam yudrikna axadu minhum hayru suraaqat bnu maalik nin la yidhahdo suraaqat bnu maalik bnu jucshum oo ka mid ahaa raggii maka ka soo baxay ee eryanayay geel inuu heradoonayay oo nebigii abubakar soo qabashadooda geel ku raadinayay oo waran iyo wata faras wata baa markaa ku soo baxay nebigii abubakr sidiiq radiallahu canhu raadkoodii buu hayaa ayagoo markaa intay hooskii ka kaakaceen dhaqaaqay ayuu faraskiisii iyo seeftiisii isagoo watiyo warankiisiibuu ka dabayey markaasaa markuu arkay abubakr sidiiq radiallahu canhu buu wuxuu yidhi haada alabu qad laxiqana yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay waa kuwa nimankii ina raadinayay waana ina soo gaadheen markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam laa taxzan ina allaha macanaa abubakaro waxba ha murgin waxbana ha walbahaarin waxbana ha cabsanin ilaahay baa inala jira subxaana wa tacaala saas way macnaha yacni waxa weeye iyagu seef ma wataan farasna ma wataan waxay wax iskaga cabiyaanna ma wataan ninkanna waa nin dagaalyahana wuxuuna doonayaa iyaga dilkooda inuu laba boqoloo halaad ku helo yacni waxa weeye nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ma ma baqin ma cabsanin bal saaxiibkiibuu dejinaya wuxuu leey laa taxzan ina allaha macanaa waa marka labaadee ay soo aroortay inuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh uu kelimadaa isticmaalay xadiidka saxiixulbukhaari buu ku yaallaa marka godka markay ku jireen oo saaxiibkii wax dareemayna nebigu waa ku dejiyey ilaahay baa inala jira marka laga dayimid oo la soo gaadhayna oo uu dareemayoo waa layna hayaa uu yidhina ha cabsanin hana murgin buu ku yidhi ilaahay baa inala jire macnaheedu waxa weeye meesha waxaa ka muuqata dad la eryanayo laguna eryanayo mabda'ooda lana doonayo in la laayo horayna nolol loogu diiday iyo naf iyo inay iska noolaadaanoo mabda'ooday khiyaar u yeeshaan oo xorriyad u yeeshaan waa nebigii asxaabadiisii ridwaanullaahi calayhim xaaladaa iyadaa iyo marxaladaa adag ee nebigu maray salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu kaga gudbay kalsooni uu rabbigii ku kalsoon yahay subxana wa tacaala iqa billaahi tabaaraka wa tacaala ruuxu ilaahay hadduu ku kalsoon yahay rabbigiina la jiro makhluuq wax ma yeeli karo haddii kulligood ay isu tagaan insigooda iyo jinnigooda iyo jamaadaadkooda hadday khalqigoo dhan isu tagaan ayna isku dayaan inay wax ku yeelaan adigoo ilaahay kula jiro waxba kuma yeeli karaan haddiise ilaahay garabkaaga ka baxo subxaana wa tacaala makhluuqa ka ugu daciifsan baa wax ku yeeli kara makhluuqa ka ugu daciifsan kanaacaha noqdo waxbuu ku yeeli karaa laakiin markii rabbigaa kula jiro subxaana wa tacaala adduunko dhan waxba kaama qaadi karayo qurbadan marka ay maanta muslimiintu ku jiraan iyo marxaladan adag waxay shabbahdaa oo u eg tahay marxaladii iyada ahayd lianna waxa weeyaan muslimiintii maanta waxaa loo diidan yahay adduunka meelay joogaanba inay caqiidadooda ay xorriyad u qaataan inay diintooda xorriyad ugu dhaqmaan in ilaahay subxaana wa tacaala mabdu u soo dejiye saxdaha ay ka run sheegaan inay yacni ay diintooda qabsadaan waa ta loo diidan yahay ee lagala dagaalamayo waa midda xuquuq ma ay laha sidaa loo eryeynaya nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyo saaxiibkii baa loo eryanayaa deegaankay ku dhasheen bayna ku noolaan karaynin mujtamacaadkay ku dhasheen bay ka dhasheen bayna dhex joogi karaynin dhulkoodii iyo dadkoodii bayna diinta ilaahay ay rumaysnaayeenee ku dhasheenee ku dhaqmeen bayna isku dhaqi karaynin xuquuq ilaalisa ma ay laha dhulka meelay ku leeyihiin ma ay jirto nidaam waardeey ma ay jirto biniaadamka xuquuqdalana kama watirsanaba xaaladdu xaaladii bay shabbahdaa marka xaaladdu xaaladii bay shabbahdaa makhrajku muxuu yahay marka makhrajku waxa weeye laa taxzan ina allaha macanaa ilaahay baa inala jira subxaana wa tacaala ee hanjabaadan iyo cagajuglayntan iyo layntan iyo xidhxidhidan iyo dhibkani waxba murug iyo warbahaad yuusan nagu beerin yuusan diinteenna iyo mabda'eenna inaga tanaasulinin yuusan inaga dhigin dad hooskooda ka carara awooddu weyn baynu ku tiirsannahay oo rabbaani ah haddaad awood rabbaaniya ku tiirsan tahay cidina wax kuma yeeli karayso iqadaa iyo kalsoonidaasi nebigu uu qabay salawaatu rabbi wasalaamu calayh marxaladaa iyo xaaladaa iyadaana uu kaga gudbay keliya ma aha isagu keli kuma ahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh bal ambiyada oo dhan iyo ducaadda ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa xambaarsanayd ayaa arrintaa iyadaa rabbi ku tilmaamay subxana wa tacaala waana xaaladaha cidhiidhiga marka la galo xaaladdu ay halis gasho sabab kaloo ruuxu uu ku badbaadi karo ma jiraba sababtuu ku badbaadi karo keliya waa inuu alla cuskado waa inuu rabbi ku kalsoonaado waa inuu ku kalsoonaado inayna sii jiri doonin oo laga bixi doono laabudda lileyli min an yanjali laabudda inay wax isbedelaan waa qasb adiga marka sidana wax sii ahaan doonaan haddaad tidhaahdo rabbigaana qalbigaagu ka go'o daciif baad noqon wabitaali waxaa dhici karaysa inaaba tanaasusho ood mabdiiiba ka tagtan waana dhibka maanta taagan wa muslimiintu marka inay taariikhdii dib u akhriyaan oo siiradii dib u akhriyaan oo qur-aankii akhriyaan oo mawaaqifta noocan oo kale a la ogaado diintan halkaa nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu calayh iyo saaxiibkii ay godka la galeen markii dambe waxay noqotay diinta gaadhay adduunka cirfihiisa gaadhay adduunka cirfihiisa gaadhay raggii uu soo saaray nebigu salawatu rabbi waslamu calayh baa gaadhsiiyey shalayna god bay ku jirtay oo iyagoo laba abay god ku fakan la'aayeen wax yar kadibna ilaahay nasriga iyo guusha uu siiyey adduunkii oo dhan bay sanka ka toleen qaab noocaasoo kale marka wax u socdaan waa sunan rabbaani ah ilaahay subxana wa tacaala sunnooyin kawni ah oo dacawaadka iyo kulli maamulo wey jid in la maro ay laga maarmaan tahay wey laakiin wax sii jiraya maaha dhibku waa imaanaya laakiin ma jirayo kalsoonidaasaa la rabaa marka muslimiintu inay qaataan maalan nabiyullaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markii reer bani israa'iil rabbi uu amray subxaana wa tacaala inuu bixiyo oo fircoon baa gumaysan jiro waa kii wiilashana ka lan jiray gabdhahana khaadimadyo ka dhigan jiro ku adeegan jiray siduu qur-aanku tilmaamay rabbi subxaana wa tacaala nebi muuse wuxuu amray inuu reer bani israa'iil ka saaro dhulkii fircoon uu ka talin jiray oo dhulkii awowiyadood uu dib ugu celiyo nebi muuse calayhi salaam reer bani israa'iil buu kaxeeyey si uu uga saaro gumaysiga fircawn way baxeen fircoon waa ka war helay ciidamadiisii wuxuu heli karao dhan buu soo urursaday fircoon wuxuu doonayaa muuse iyo reer bani israa'iiloo wada socdo inuu gumaado oo tirtiro qur-aanku alla subxaana wa tacaala waxyaalaha uu inoo sheegay waxaa ka mid ah nebiyullaahi muusa calayhi salaam iyo reer bani israa'iiloo wada socda baa fircoon iyo ciidamadiisii ka daba yimaadeen baddiina xagga hore ay ka qabatay meel loo baxsada ma jirto marka fa atbacuuhum mushriqiin falammaa taraa'a aljamcaani qaala asxaabu muusa innaa lamudrakuun qaala kallaa inna maciya rabbii sayahdiin markii amin subaxnimo oo qorraxdu soo baxayso ayuu baxay nebi muuse calayhi salayay ka daba yimaadeenoo soo gaadheen markay labadii ciidan is arkeen waa nebi muuse iyo reer bani israa'iil oo wada socdo carar ah iyo fircoon iyo ciidamadiisii oo daba socdoo doonaya inay gumaadaan markay isku soo baxeen oo isu muuqdeen ayaa nebi muuse asxaabtiisii waxay yidhaahdeen yaa muusa innaa lamudrakuun muusow waa layna hayaa muusow waa layna soo gaadhay waa sidii abubakar uu lahaa oo kaleeto abubakarna muxuu yidhi nebi allow dalabkii waa ina hayaayo waaka waa layna soo gaadhay markii godka uu ku jirayna wuxuu yidhi rasuulilaahi oo midkood hadduu hoos fiiriyo wuu ina arki jawaabtii nebi maxamed uu bixiyey buu muusena bixiyey waa isku mid nebiyullaahi muuse wuxuu yidhi kallaa inna macii rabbii sayahdiin maya buuri maya laynama soo gaadhin laynamana qabannin laynamana haleelin laynamana baabi'inayo oo maxaad isku hadlaynaysaa muusow inna rabbi inna maciya rabbii rabbi baa ila jira nebi maxamed muxuu yidhi inna allaha macanaa inna maciya rabbii ilaahay baa ila jira rabbi baa inala jira oo yani waxa way inoo hiilinaya oo ina ilaalinaya sayaxdiin ilaahay baa i hanuunin doona baddan aad arkaysaanaan ku beegannahay inaga hor timid jidkaynu kaga bixlaynayo meeshaynusaynu u badbaadinayn jidkeedii allah furi doona suga idinku alla subxaana wa tacaala sidii uu sheegayay bay noqotay fa awxaynaa ilaa muusa an idrib bicasaaka albaxr nebi muuse waxaa loo sheegay oo layidhi badda usha ku dhufo ushana aad wadato badda ku dhufo markaasuu ku dhuftay fanfalaqa fa kaana kullu firqin ka tawdi alcadiim baddii waaba kala baxday laba buurood oo kala taagan bay noqotay jid bannaanna dhexduu ka soo baxay nebiyullaahi muuse calayhi salaam iyo reer bani israa'iil jidkaasay mareen wa aslafnaa ama alaakhariin wa anjaynaa muusa waman macahu ajmaciin uma aqraqna alaakhariin alla subxaana wa tacaala fircoon iyo ciidamadu watay meeshaasuu ku gebagabeeyey oo lagu baabeeyey nebi muuse iyo reer bani israa'iilna alla waa badbaadiyey subxaana wa tacaala ujeeddadeennu ka lehna waxa weeyaan yacni waxa weeyaan nebiyullaahi muusa calayhi salaam kallaa inna maciya rabbii sayahdiin xaaladuhu markay khatar galaan dadka ahlul iimaanka ah ambiyada iyo rususha atbaacdooda ah waxay ku badbaadaani waxa weeyaan oy cuskadaan inna maciya rabbii sayahdiin laa taxzan ina allaha macanaa ilaahay baa inala jira subxaana wa tacaala ilaahay haddaad yani waxay ku tiirsan tahayna awooddee kaleeto oo aad ka baqi baaban jirinba sax imtixaanaad waad mari waa sunna rabbaaniya subxaana wa tacaala laakiin cid rabbi ku tiirsanay subxaana wa tacaala cid kale uma baahna kadalika nabiyullaahi huud calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam asaguna kalsoonidaasuu qur-aanku muujinayaa inuu qabay oo waxay ku yidhahdeen yahuudu maa ji'tana bibayina huudow maadan wax cad noola imaanin wamaa naxnu bitaariki aalihatina can qawlika hadalkaaga oo keliya oon xujo xambaarsanayna uga tegi mayno waxaan aabbayaashanna ka soo gaadhnay ilaahyadanadii hadal keliya uga tegi mayno wax cad noo keen bay ku yidhahdeen wamaa naxnu laka bimu'miniina warkaagana rumaysan mayno waxna kaa yeeli maynay ku dheh in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu waxaannu isleenahay uun ilaahyadanadii baa ku habaaray oo balaayaa ku haysa waad habaaran tahay ilaahyadanadaa lagaa gaadhay yacni waxa weeyaan nin noocaasoo habaaran baa tahay markaasaa wuxuu yidhi innii ushhidu allah washhaduu annii barii'un mima tushrikuuna min duunihi anigu ilaahay baan markhaati gelin buuhi idinkana markhaati ka ahaada wax alla waxaad ilaahye ka dhiganaysaan ilaahay ilaahay aad la wadaajinaysaan anigu beri baan ka ahay kumana jiro waan ku kufriyey idinkiiyo mabdi'iinna waxaad awow ka soo gaadheen dhaqan idiin ahaa ilaahyadiinnii waan ku kufriyey fakiiduunii jamiican uma laa tundiruun idhagra oo wax iyeela oo ishirqoola dhammaantiin intaad isu tagtaan waxna ha la hadhina buu ku yidhi waxna ha lahadhina ha ii sugina xataa hadda soo isma hor joogno wax alla waxaad ka badin weydaan yeela waxaad igu samayn kartaan igu sameeya waxbana ha iskula hadhina buu ku yidhi oo maxaad isku hadlaynaysaa huudow waa keligii yaad isku hadlaynaysaa tol ma leh qaraamo ma leh xigaal difaaca ma leh dawlad difaacda ma leh xuquuq iyo macnaha waxa weeya nidaam difaaca ma leh yaad isku hadlaynaysaa markaad saa u hadlayso innii tawakkaltu cala allah rabbii wa rabbikum maa min daabbatin ilaa huwa aakhidun binaasiyatiha warku waa intaa murtidiisa wuxuu yidhi anigu ilaahay baan tala saartay rabbi baana taladayda hayoon ku tiirsanahay idinkana isagaa rabbi idiina anigana isagaa rabbigii ah wax walba oo socdo oo makhluuqana isagaa foodahayoo rabbibaa u taliya aniguna isagaan ku tiirsanahaye bal waxaad ka badin weynaan yeelo oo wax igu sameeya hana ha iskula hadhina hana la daahinoo hadda la imaada bal u fiirsada kalsoonidaasi intay dhanta kalsoonidaasi intay dhanta u fiirso nin keligiioo wax raacsan uusan jirin oo cidna aan ku tiirsanayn haddana mujtamac dhan iyo nimankii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka warramay reecad nimankii reecad ee rabbi uu ku sheegay abuurkooda iyo xadaaradooda iyo waxay dhulka ku sameeyeen iyo ilaahay subxana wa tacala qur-aan ka warramay ninka la khitaabaya keligiiyo haddana le waxba ha iskula hadhina waxaad doontaanna igu sameeya yuu ku tiirsan yahay allah buu ku tiirsan yahay subxana wa tacaala laa taxzan ina allaha macnaa kallaa ina maciya rabbii sayahdiin kelimada ahlul-iimaanka oo ambiyada iyo rusushu ay u horreeyaani sidaasay ahayd kadalika nebiyullaahi nuux calayhi salaam sidaasuu ilahay kaga warramay nebiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam sidaasuu kaga warramay qisaskoodu marka waa fara badan yihin lakiin waxay isugu imaanayaan kalsoonida iyo iqada ilaahay subxaana wa tacaala xaaladda ciiriga la galo oo dadka ahluliimaankii ay khatar galaan sababta ay ku badbaadi karaan inay tahay quwatu liimaan iyo altawakul cala allahi tabaaraka wa tacaala in ilaahay la tala saarto rabbi lagu kalsoonaado tiisa la ilaaliyo addoommadan yacni doonaya inay dhibaatada kuu geystaanna ama kaa soo horjeedana haba yaraatee aan looba aaba yeelinba maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala tiisa unbaa jirta marka yacni waxa weye kelimadu qasadka iyo ujeeddada ay leedahay waxa weeye muslimiinta maanta marxalada ay marayaan inay kalsooni geliso muslimiintu maanta marxaladay marayaan sahaydii ay kaga gudbi lahaayeen in loo sheego muslimiintu maanta xaaladda ay ku jiraan inay ogaadaan inayna ahayn xaalad sii daa'imaysa ma sii jirayso laakiin wakhti bay jiraysa wakhtiga ay jirayso maxaa xal noqon karaya xalkii waa waa lagaaga horreeyey oo dadkaa akhyaarsan baa kaaga horreeyey dadkaa fiicnaa baa kaaga horreeyey adigana jidkii baad maraysaa maadaama ayagii aad ku mabda' tahay waxaa la doonayaa inaad sugto natiijadii ilaahay subxana wa tacaala iyada uu gaadhsiiyey wuu ku gaadhsiin doonaa ama adigoo dariiqii haya inay tii ilaahay kuu timaado subxana wa tacala iyaduna waa liibaan iyo gul waa iyaduna waa liibaan iyo gul laba mid qul hal tarabbasuuna bina ilaa ixda alxusnayayn waa labaduba waa guul waana lib iyo liibaan waa in adoo dariiqii ku sugan oo diintaadii haysta oo tawxiidkii haysta oo rabbi yaqaana oo diin ilaahay subxaana wa tacaala aan ka tanaasulin inaad dhimato oo ti ilaahay kugu timaadana waa guul iyo lib waay in ilaahay subxaana wa tacaala awood ku gaadhsiiyo oo diintii adoo haysta mabda'aagii guulaysto oo aad awood heshana iyaduna waa guul iyo liibaan waay labadaa unbuuna ruuxa muminka udhexeeya labadaa unbaana muminka udhexeeya intaa markaynu intaa kaga nimaadno oo maqsuudka iyo qasadka muhiimadiisa aynu halkaa kaga soo baxno ilaahay subxaana wa tacaala maciyadiisa aayadda laa taxzan ina allaha macanaa ilaahay baa maceennoo la jirankeenna ah macnaheedaynu waxya dib ugu noqonayna maciyada ilaahay subxaana wa tacaala iyo la jiritaankiisu qur-aanka laba macnay ku timaadaa maciyo caam ah oo guud oo ay soo hoosgelayaan cid kasta oo mu'min iyo gaal iyo barri iyo faajir iyo mid xun iyo mid wanaagsanba maciyada noocaasa waa midda loo yaqaano almaciya alcaama ilaahay baa addoommadiisa la jira la leeyahay la jiraay macnaha waxaa markaa laga wadaa oo macnaheedu uu noqonaya bimacnaa wuu ogsoon yahay bimacnaa wuu maqlayaa bimacnaa wuu arkayaa bimacnaa kama ay qarsoona macnaha waxaa soo hoosgelaya markaa cid walbaa soo hoosgelaysa gaalka alla waa la socdaa mu'minka waa la socdaa faajirka waa la socdaa barriga waa la socdaa waa la jiraa bimacnaheedu waxa weeyaan xaaladahooda wuu ogsoon yahay macnahaasi way ku timaadaa maciyadu aayado badan oo qur-aanka ka mid ahna alla subxaana wa tacaala uu macnaha ku tilmaamay sida maalan yacni aayadaha fii suurati alxadiid iyo suurat lmujaadila alla subxana wa tacala uu ku sheegay yaclamu maa yaliju fi lardi wamaa yakhruju minha wma ynzil min الsmaaءi wma yacruju fiiha wahuwa maakum aynama kuntum wahuwa macakum alla subxana wa tacala waa idinla jiraa waa idinla jiraa maxaa laga wadaa bimacnaa waa idin ogyahay w sidaas daraaddeed waxaa laga hormariyey alla wuxuu ogoon yahay u agsoon yahay waxa dhulka galaya iyo waxa dhulka ka soo baxaya waxa samada ka soo degaya iyo waxa samada fuulaya alla subxaana wa tacala waa idinla jiraa bimacnaa waxa weeyaan xaaladihiinna waa ogsoon yahay maciyada noocaasa waa maciye caam ah oo addoommadoo dhan baa soo hoosgala maxaa yeele ilaahay cilmigiisa iyo qudradiisa iyo awooddiisa cidina kama hoosbixi karto taasi macnahaasay leedahay waxaa ka mid ah aayadaha macnaha kutusaya aayadda fii suurati almujaadila ku jirta alla u yidhi subxana wa tacaala alam taclam ana allaha yaclamu maa fi اsamaawaati wma fi اlard ma yakunu min najwa ثalaaثaة ila huwa raabichum wlaa hamsatin ila huwa saadisuhum wlaa adnaa min dalika walaa akara ila huwa macahum aynama kaanuu uma yunabi'uhum bimaa camiluu yowma alqiyaama allah subxaana wa tacaala haddaad laba tihiinna waa idinla jira haddaad saddexdihiinna waa idinla jooga haddaad ka badan tihiinna waa idinla jooga haddaad ka yar tihiinna waa idinla jooga waa idin ogyahay wa culimmada selafka ridwaanullaahi calayhim isxaaq ibnu rahwiya imaamu axmed culimmadii selafku iyo saxaabadiiba waxay ku fasireen aayadahan macaanidooda waxay ku fasireen wa huwa macakum bicilmihi wa samcihi wa basarihi tabaaraka wa tacala ilaahay wuu idinla jiraa maqalkiisa ogaanshihiisa qudradiisa awooddiisa suldaankiisa kama hoosbaxsanin macna waa macnahaas macnaha labaad maciyadu waa maciyo khaas ah macnahaas macno ka khaasan iyadana waa loo isticmaalaa maca yani waxa wey maciyada waa loo isticmaalaa oo waxay noqonaysaa macnaheedu ilaahay baa kula jira bimacnaa wuu kuu hiilinaya wuu ku xifdinaya wuu ku garab taagan yahay rabbi subxaana wa tacaala waa ku ilaalinaya waa ku ilaalinaya macnahaasna mar bay ku timaadaayo markay macnahaas wadato waa marka loo isticmaalo dadka ilaahay jecel yahay ahludiinka ah markay ku timaado isticmaalkuwa oo waxaa la leeyahay yani waxa weeyaan ina allaha maca almuttaqiin oo kale maca almuxsiniin oo kaleeto maca almu'miniin oo kaleeto dadka ilaahay uu jecel yahay la jirankoodu yahay oo iyagu la jiraa marka la leeyahay iyo tii hore macnuhu waa kala duwan yahay wuu la jiraa bimacnaa wuu hilinaya wuu la jiraa wuu xoojinaya wey wuu la jiraa bimacnaa ilahi subxaana wa tacaala garab buu u yahay wey wuu la jiraa alla subxana wa tacala wuu xifdinaya wuu ilaalinaya wey wuu la jiraa alla wuu waafajinaya khayrku waafajinaya wey marka waxay waa la jirid khaasa wey waa la jirid khaas ah iyadaa haddana laba macno leh iyadaa haddana laba usii kala baxayso yacni waxay u kala qaadaysaa maciyatun khaasatun muqayadatun biwasfin maciye khaas ah oo laakiin wasfi sifo ku xidhan sifadaa iyo tilmaantaa dadkii laga helo ayaa maciyadaa iska leh taana waxa weeyaan maalan tusaale waxaa u noqon karta aayadda qur-aanka ina allaha maca aladiina attaqow waaladiina hum muxsinuun dadka laga helay tilmaanta alla kacabsiga iyo tilmaanta ixsaanka sifaadkaa dadka laga helay ilaahay baa la jira maxaa laga wadaa bimacnaa ilaahay baa xoojinaya u hiilinaya waafajinaya xifdinaya marna waa maciyatun khaasatun muqayadatun bishaksin mucayan marna waa maciye khaas ah oo ku xidhan hal shaksi ama laba shaksi taa horay kasii khaasanta oo midda aayaddan hadda uu ku saabsan yahay hadalkeennu ku saabsan yahay midda ay ka hadlayso wey laa taxzan ina allaha macanaa macanaa markuu nebigu le wuxuu ka wadaa isaga iyo saaxiibkii abubakar waa ashkhaas waxaa la mid a aayadda maalan nabiyulaahi muusa iyo haaruun calayhima wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam inanii macakumaa asmacu wa araa anaa idinla jira bu alla yidhi subxaana wa tacaala waan nabigule wuxuu ka wadaa isaga iyo saaxiibkii abubakar waa ashkhaas waxaa la mid a aayadda maalan nabiyulaahi muusa iyo haaruun calayhima wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam inanii macakumaa asmacu wa araa anaa idinla jira bu alla yidhi subxaana wa tacaala waanan maqlayaa waana arkaya waa maciya khaasa muqayadatun bishaksin mucayan oo nebi muuse iyo haaruun bay markan ku xidhantay marka labadan dambaba ama wasfi ha ku xidhnaato ama shaksi ha ku xidhnaatee macnaheedu waxa weeyaan waa nasri iyo ta'yiid iyo xifdi iyo tawfiiq ilaahay subxaana wa tacaala wuu waafajin wuu ilaalin wuu la jiraa libtuu siinayaa iyagu xoojinayaa macnahaasay markan leedahay yani labada macnee dambe macnihii hore markay tahayna waa ogaansho guudoo khalqigoo dhan baa markaas soo wada gudagalaya su-aasha meesha taalla waxay tahay marka alla subxaana wa tacaala nebigiisa iyo saaxiibkii markuu ilaahay subxaana wa tacaala godka ay ku jireen wuu xifdiyey kadalika nebiyulaahi muusa iyo haaruunna alla waa xifdiyeyo fircawn markuu u diray waa ka xifdiyey sharkiisii kadalika alla subxaana wa tacaala dadka ducaadiya dadka alxaqee diintiisa faafinaya rabbi subxaana wa tacaala isagaa xifdinayao rabbi ilaashanaya subxaana wa tacaala taasi garanay laakiin muhiimaddu waxa weeye allah subxaana wa tacaala baa inala jira markuu rasuulku leeyahay allah inag iyuu inala jiraa abubakarow allah inala jire ha murgin innagoo ayaa awey innagoo kuwa ma ah maxay tastahay sababta alla inoola jiro qurayshna uu uga jiro muhiimadda meesha ugu muhiimsanay isweydiinta la tan wa ma adiga oo qurayshi ah iyo aniga oo qurayshi ah inaan reer quraysh ka dhalannay miyuu ilaahay inoola jiraa mise inaynu degmo maka la yidhaahdo barakaysan ka soo jeednaa la inoola jiraa oo rabbi subxaana wa tacala inoogu hilinaya garab inoogu yahay mise dhaqaale iyo xoolo aan leenahay buu inoola jiraa mise qurux iyo midab buu inoola jiraa maya muxuu ilaahay inoola jiraa wuxuu alla inoola jiraa mabda aan xambaarsannahay buu raalli ka yahay waa annagana addoommadiisii waxaanu nahay dariiqaa inay u nusreeyaanoo u hiiliyaan isu taagay farriinta ilaahay baynu gudbinaynaa isaga dartii baa laynoo dhibayaa isaga dartii baynu u noola isaga dartii baynu u soo baxnay isaga dartii baynu u soconnaa mabda aynu wadannana waa kii ilaahay subxaana wa tacaala markaynu sidaa nahay buu allaynala jiraa halkaa waxaynu fahnay marka alla inala jira markaynu leenahay innagoo ayaa ah innagoo soomaaliya soomaalinimo inaan degmo heblo ka soo jeedno inaan midab gooniya leenahay inaynu madhab gooniya haysano maya kullu daalika ma ah alla subxaana wa tacaala ina allaha macanaa markaan leenahay bimacnaa waxa weeyaan mabdi'ii ilaahay uu dadka kula jiri jiray oo dadka xambaarsan uu u hiilin jiray markaan xambaarsannahay baa waxaan leenahay laa taxzan ina allaha macanaa markaasay inugu rumooysa laakiin markaynu mabdi'ii iyo fikraddii nooca ahayd ka fognahay ina allaha macanaa maantao dhan haddaynu akhrino laysa macanaa weligaaba ina allaha macanaa ku hay ma kula jiro ilahi subxana wa tacaala kulama jiro leanna waxay lagugula jiri lahaaba ma wadidba ma haysi dariiqii lagugula jiri lahaa ee ilaahay subxaana wa tacaala kuugu hiilin lahaa ee nasriga kugu siin lahaa maxay tahay marka asbaabta keeni karaysa alla subxaana wa tacaala inuu inoo hiiliyo oo la jirankeenna ahaado oo ina waafajiyo oo ina xoojiyo oo rabbi subxaana wa tacaala cadowgeeniyo dadka wixii dhib inugu haya alla subxana wa tacala inaga qabto xaqiiqadu waxa weeye qur-aanka markaa dib ugu noqono iyo xadiista nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayh baa waxaan ka helaynaa tilmaamada haddii bulshada laga helo ama dadka laga helo ay mudanayaan ilaahay subxaana wa tacaala inuu u hiiliyo qur-aanka laftiisaa qeexay oo axaadiista nebigaa qeexday oo caddaysay dadka mudan in ilaahay u hiiliyo yeyihiin dadkase aan mudnayn ilaahay inuu hiiliyo yeyihiin halkaasaa waxaa inooga soo baxaysa maanta muslimiinta joogaayey ehel uma aha inuu ilaahay u heliyo laakiin ma sidaasay ku ahaan doontaa maya wuxuu ilaahay diyaarinayaa dadkii uu u hiilin lahaa ee lahaa sifaadka iyo tilmaamihii loogu hiilin lahaa dadkii tilmaamaha lahaabaa la diyaarinayaa ayagii baa la soo saarayaa ayagii markay diyaar noqdaan baa ilaahay nasrigii keenaya subxaana wa tacaala dadkii mudnaa baa la siinaya dadka mudan ayay yihiin qur-aanka dib ugu noq ina allaha maca aladiina ittaqow waaladiina hum muxsinuun laba tilmaamood baa halkaa lagu sheegay dadka ilaahay la jirayee macooda uu yahay waa inay alla kacabsina ku tilmaaman yihiin ixsaanna ku tilmaaman yihiin alla kacabsigu bimacnaa waxa weeye wixii ilaahay farayna waa inay yihiin dad fulinaya wixii rabbi ka reebayna inay yihiin dadka fogaanaya ixsaankuna waaba ka sii sarreeyaayo waxa weeyaan an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak inaad ilaahay u caabudo sidii adiga oo arkayoo kale maxaa yeeley haddaadan adigu arkayn isagaa ku arkay waa taqwaday ka sii sarraysaa maraatibta iimaankay ugu sarraysaa ixsaanka ugu sarreeya marka yuu ilaahay la jiraa dadka muttaqiinta iyo dadka muxsiniinta wuxuu rabbi la jiraa subxaana wa tacaala dadka saabiriinta wasbiruu ina allaha maca saabiriin dadka sabra ee adkaysiga leh ee naftooda xabisa ayuu ilahay la jiraa sabirka saddexdiisii qayboodba ilaahay daacadiisay ku sabraan oo waajibaadkiiyo faraa'idii diintay hayaanoo nafta ku celinayaan ila naftu waa diidan tahay waa ku qasbayaan way ku xakamaynayaan macaasida iyo dunuubtiiyo wixii ilaahay ka reebay bay naftii ka xakamaynayaan way ka celinayaan ilaahay subxaana wa tacaala maqaadiirtiiyo wuxuu u qadaray u qorsheeyey bay raalli ku yihinoo ku qanacsan yihinoo nafta ku xabisaya dadka tilmaamahaale buu ilaahay la jiraa subxaana wa tacaala wasbiruu ina allaha maca saabiriin su-aashu waxay tahay marka muttaqiin ma nahay muxsiniin ma nahay saabiriin ma nahay tilmaamaha ma laynaga helay waxaad ku dartaa alla subxaana wa tacaala markuu nasriga ka hadlayay in tansuru llaha yansurkum dadka ilaahay hiiladiisa lehee macooda uu yahay waa dadka diintiisa u hiiliyey waa dadka xoolahooda diinta ilaahay ku bixinaya wakhtigooda ku bixinaya caqligooda ku bixinaya cilmigooda ku bixinaya waxay hayaanoo dhan u taagan inay diin ilaahay u huraan subxaana wa tacaala ma nahay dadka ayaga maya hayaan eedaynaa marka way marka tilmaamaha ayaa muhima marka inaynu miisaanka isku saarno xaqiiqana waxaa markaan qur-aanka iyo sunnada dib ugu noqonno dadkii ilaahay uu u hiilin lahaa ma nihin haddaynaan nafteenna been u sheegayn haddaynaan nafteenna been u sheegaynin oo innagu ayanaan iskhayaameynin ilan dadka qaar baaban si daacada naftooda xataa aan u miisaami karin oo isagii baa iskhayaamaya isagii baa isiraya isagoo og inuu macnaha wax weeyaan uu caasi yahay oo haddana naftiisa wuxuu ugu sheekaynaya mudiic baa tahay isagoo og inuu jaahil yahay oo waxba uusan garin buu naftiisa wuxuu ugu sheekaynaya wallah caalim baa tahay marka inaynu nafteennaba sirayna mooyaane oon inagu iskhayaamana mooya xaqiiqada jirta waxa weeyaan allaha subxaanahu wa tacaala tilmaamuhu nasriga ku keeni lahaa ma hayno ma hayno sidaas daraaddeed baa waxaa laga maarmaan oo arrinta dambe imaanaysa ay tahay haddaynu doonayno laa taxzan ina allaha macanaa xaqiiqadeeda inaynu gaadhno haddaan doonayno waa inaan la nimaadno asbaabtii waa inaynu la nimaadno sifaadkii waa inay muslimiintu isu diyaariyaan in ay xaalkooda bedelaan ina allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim ilaahay subxaana wa tacaala dad wax ku sugan ma bedelo ilaa ayagu naftooda ay bedelaan waanaan annagu bedelno oo aynu qur'aankii iyo sunnadii iyo ilaahay subxaana wa tacaala manhajkuu inoo soo dejiyey intaynu dib u fiirinno oynu wakhti siinno oo aynu baranno oo aynu dhaqangelinno oo aynu u shaqayno oon isaga aynu isku xidhiidhinnoon ku walaalowno wixii isaga khilaafsanna aynu ka fogaanno markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala isbeddelka keenaya isbedelkaa ilaahay inuu keenina shaki kuma jiro inuu imaanayo shaki kuma jiro maxaa yeelay nabigeenna salawatu rabbi qur-aankuna waa tilmaamay axaadiista nabiguna sal ly waslam aad u fara badanna waa caddaysay muslimiintu marxaladan hadda ay marayaan inay mari doonaan marxaladan inay ay marayaan inay mari doonaan waxaa la ogaa kun iyo afar boqoloo sano ka hor baa la ogaa tafaasiisheeda wax badan lagama oga tafaasiisheeda yaan la ogaan laakiin in marxalad noocan oo kala la mari doono jumlatan waa la ogaa marxaladan sidaan loo ogaa in la mari doono baa waa hore waxaa loo ogaa in marxaladanna ay marxalo kale ka dambayn doonto oo laga bixi doono tii iyadahayd baa lagu sugaya laakiin yaa ilaahay kaga saari doonaa ummadda waa dad tilmaamahaasi ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu nasriga u ballanqaaday tilmaamahooda lawa inaga marka waajibka ina saarane waxa weeye inaan raadino tilmaamihii inaan ruux walba uu isku dayo inuu isagu noqdo kii sabab u noqon lahaa muslimiintu inay maanta dhibkaasta ka baxaan oo isagu naftiisa shareecadii ku miisaamo oo asbaabtii nasriga uu raadiyo oo sifaatkii ahlu nasriga uu raadiyo oo maciyada ilaahay subxaana wa tacaala sidii lagu gaadhi lahaa inuu ruux walba ka shaqeeyo ayaa loo baahan yahay imaartu waa taa kalsoonida ilaahay subxaana wa tacaala inay muslimiinta mar walba ku jirtana waa loo baahan yahay mahma kaana aman culaysku wuxuu dooni ha ahaado culaysku heerku dooni ha gaadhsiisnaado dhibku intuu dooni ha la ekaado cidhiirigu intuu dooni ha dhannaado mar walba ruuxa mu'minka waa inuu rabbigii ku kalsoonaado subxana wa tacaala mar walbana waa inuu ogaado dariiqan waa lagaaga horreeyey ambiye iyo dad akhyaara kaaga horreeyey rusul baa kaaga horraysay nebi maxamed baa kaaga horreysay salawatu rabbi waslamu caleyh haddii lagu eriyo waa la eriyey haddii deegaan lagaa saaray waa laga saaray haddii lagu xabisay ambiyo la xabisay oo xabis galay baa jira haddii lagu dilo ambiyo la laayey iyo akhyaar iyo dad qiimaloo la laayey baa jira oo mabdoodii caqiidadooda loo laayay haddii lagu dacaydeeyo wax lagu lagaa sheego yani waxa wey kuwo kaa khayr badan iyo rusul iyo akhyaar iyo sidiiqiin iyo shuhadaa la dacaydeeyey oo sumcadoodii lagu in wax la yeelo laisku dayey bimacnaa waxa weeyaan wax kasta oo adiga aad ka baqayso in lagu gaadhsiiyo hadda waxa weeyaan waa lagaaga horreey jidka haddii lagaaga horreeyana dhib male jid lagaaga horreeyo hortaa ay dadku mareen inaad martaayo mushkila kuma jirto bal ilaahay baabaan weydiisanaynaa soo ma ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim hayri almaqduubi calayhim wala addaaliin ilaahayow kuwii aad u nimcaysay jidkoodiinna mari yeeyihiin min alnabiyiina waasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin dariiqoodana dabeecaddiisu waxa weeyaan dadka mara in la dhibo markii la dhibo kadibna wakhti gaaban baa dhibkaasi soconayaa inay guul uga gudbaan sunnadii lafteedii iyo dariiqiin baan inaguna haynaa biidn illahi tabaaraka wa tacala laakiin dadkeedii aynu noqonno sifaadka dadka nasriga mudan aynu noqonno biidn illahi tabaaraka wa tacaala mar labaadna yaynaan noqonin dad uun indha ku garaadlaah bini aadamka dacfigiisay ka mid tahay maalin walba inuu wax ku miisaamo xaaladda markaa haysato wixii ka horreeyeyna dib uma iiroma fiiro uma jalleeco waxa ka dambayn doonana inta badan wax kuma kuma dhisto oo kuma qiyaasto laakiin bini aadamka dhibkaastay ka mid tahay waxa mar walba hortiisa ka muuqda unba wax ku qiimeeya taas way macnaa maanta xaalad baa taagan xaaladaa unbuu weligeed inay soo jirtay weligeedna jiri doonto saa unbuu ku talagelaya xisaabtiisa iyo wixiisa dhan halkaasuu ku salaynaya shalayna ma jirin tan maanta taagano mar dhow bay timid ilaahay subxaana wa tacala baa adduunka maamulaya ummad buu keenayaa mid buu awood siinayaa yucizu man yashaa yudilu man yashaa ciduu doono awoodda u dhiibaya waa ka qaadaya qolo kalea lagu wareejinaya waa laga qaadaya qolo kalea lagu wareejinaya waa laga qaadaya ilahay baa kownkan maamulaya subxana wa tacala addoomma uma taliyaan maadaama marka horayna ayna u sii jirin hadda marxalada taagani ma sii jiri doonto waxunbaa ka dambayn doona isbedel baa jira isbedelka jirana biidn illahi tabaaraka wa tacaala bishaaro fara badan oo nebigu bixiyey ayaa dariiqa ka muuqda oo nebigu ina siiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh in ay libta iyo guusha iyo bishaarada iyo wanaagga muslimiinta u dambayn doono laakiin xaalad adag oo ka horaysa la mari doono warka gabagabadiisu marka waxa weeye waa la doogaabiya yaan la dacaroonin waa la doogaabiya yaan la dacarooninoo waxan waa laga bixi doonaaye marxaladan mucayanka yaan lagu kala tegin yaan diinta laga cararin yaan islaamnimadii laga tegin yaan zayigiiyo shacaarka islaamka laga cararin diinta ha lagu adkaysto oo ha lagu sugnaado oo dariiqa ha lagu sugnaado oo diinta ha loo shaqeeyo oo ha la faafiyo tawxiidkii xaqa ha la faafiyo wax alla wax heli kartana ula diyaar garu diinta ilahi subxana wa tacala aad ku bixiso laakiin inaan niya jabno maaha inaan niya jabno ma aha oo macnaha wax weeyaan aynu nagafteen lafteeniiba inaan waxtarna iskaba dhaafay inaynu nafteennii gabno oo aynu carruurteennii gabno eelkeennii gabnoon cararnoon dhuumanno dee xaggee lagu dhuumana xaggee lagu dhuumana meel lagu dhuunta ma jirto meel lagu dhunta ma jirto mabda'aaga iyo caqiidadaada intii ku suurtagal ah ku dheganow kuna dhimo biidn illahi tabaaraka wa tacaala laa taxzan ina allaha macana rabbigaana inaad ku tiirsan tahay ogow rabbigaa haddaad ku tiirsan tahay ninna wax kuma yeeli karo ee laakiin adugu waxaysi yeelin naftaadiiyo shaytaanna yayna wax ku yeeline rabbigaa intaad ku tiirsanaato khalqi iyo cabsiintii iyo cagajuglayntii ilaahay wuxuu kuugu talagalay iyo khayrku kuu soo dejiyey ha uga tegin biidn illahi tabaaraka wa tacaala kelimada intaas ayaan ku gabagabaynaya wajazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi